iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee yooxanaa ciise baa nikudemos la sheekaystay waxaa jiray nin ka mid ahaa farrisiinta oo la odhan jiray nikidemos oo yuhuudda taliyo u ahaa isagu habeenkuu u yimid ciise wuxuuna ku yidhi macallimow waannu ognahay inaad tahay macallin ka yimid ilaah waayo ninna ma samayn karo calaamooyinkan aad samayso haddaan ilaah la jirin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii runtii waxaan kugu leeyahay qof haddaannu mar kale dhalan boqortooyadii ilaah arki kari maayo nikidemos wuxuu ku yidhi sidee baa nin mar kale u dhalan karaa isagoo duq ah miyuu mar kale uurkii hooyadiis geli karaa oo ka dhalan karaa ciise baa ugu jawaabay runtii runtii waxaan kugu leeyahay qof haddaannu ka dhalan biyo iyo ruuxa boqortooyadii ilaah geli kari maayo waxa jidhka ka dhashaa waa jir waxa ruuxa ka dhashaana waa ruux ha la yaabin haddaan ku leeyahay waa inaad mar kale dhalataan dabayshu way u dhacdaa meeshay doonto waxaadna maqashaa xiinkeeda laakiin ma ogid meeshay ka timaado iyo meeshay u kacdo waa sidaas oo kale qof kasta oo ruuxa ka dhasha nikudemos ayaa u jawaabay oo ku yidhi sidee baa waxyaalahaas u noqon karaan markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad tahay macallinka israa'iil oo aadan weliba waxyaalahaasna garanayn runtii runtii waxaan ku leeyahay waxaannu naqaan ayaannu ka hadalnaa oo waxaannu aragnay ayaannu ka marag furnaa idinkuna maraggayaga ma aqbashaan haddaan wixii dunida idin sheegay oo aad rumaysan weydeen sidee baad u rumaysanaysaan haddaan waxa jannada idiin sheego ninna jannada kor uma tegin kii jannada ka soo degay maahee waana wiilka aadanaha oo jannada jooga sidii muuse abeesadii kor ugu qaadday cidlada sidaasoo kale wiilka aadanaha waa in kor loo qaado in mid kastoo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeed ah ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah ilaah wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaaddo isaga kii isaga rumaystaa ma xukumna laakiinse kii aan isaga rumaysan hore ayaa loo xukumay maxaa yeelay wuxuusan rumaysan magaca wiilka ilaah oo keliya oo dhashay kanu waa xukunka nuurka ayaa dunida yimid dadkiise waxay nuurkii ka jeclaadeen gudcurka maxaa yeelay shuqulladoodu shar bay ahaayeen nin kastoo shar falaa nuurkuu necbaadaa umana yimaado nuurka si aan shuqulladiisa loogu canaanan laakiinse kii runta falaa nuurkuu yimaadaa si shuqulladiisu u muuqdaan in ilaah laga sameeyey yooxanaa baabtiisihii mar labaad ayuu ciise u sii marag furay waxaas dabadeed ciise iyo xertiisii waxay yimaadeen dalka yuhuudiya oo meeshaas ayuu iyaga la joogay oo dad ku baabtiisay yooxanaana wuxuu dadka ku baabtiisayey caynoon oo ku dhow saalim waayo meeshaasu waxay lahayd biyo badan iyaguna way yimaadeen waana la baabtiisay waayo yooxanaa weli xabsiga laguma tuurin sidaa aawadeed waxaa ka dhex kacay yooxanaa xertiisii iyo nin yahuudi ahaa weyddiis oo daahirinta ku saabsan markaasay u yimaadeen yooxanaa oo ku yidhaahdeen macallimow kii kula jiray webi urdunshishadiisa oo aad marag u furtay ayaa dad baabtiisaya oo dadka oo dhan way u imaanayaan yooxanaa waa u jawaabay oo ku yidhi ninna waxba ma heli karo haddaan jannada laga siin idinka qudhinnu markhaatiyaal baad tihiin inaan idhi anigu ma ahi masiixa laakiin hortiisa ayaa lay soo diray kii aroosadda qaba waa arooska laakiin saaxiibka arooska oo ag taagan oo maqla isaga aad buu ugu farxaa codkii arooska daraaddiis sidaa aawadeed farxaddaydu waa dhan tahay isagu waa inuu kordho aniguse waa inaan yaraado kan jannada ka yimid kii xagga sare ka yimaadaa dhammaan ayuu ka sarreeyaa kii dunida ka yimaadaana waa kii dunida oo wuxuu ka hadlaa dunida kii jannada ka yimaadaa dhammaan ayuu ka sarreeyaa wuxuu arkay oo maqlay waxaas ayuu ka marag furaa ninnana maraggiisa ma aqbalo kii maraggiisa aqbalay wuxuu xaqiijiyey in ilaah run yahay waayo kii ilaah soo diray ayaa hadalkii ilaah ku hadla maxaa yeelay isagu qiyaas kuma siiyo ruuxa aabbuhu wuu jecel yahay wiilka oo wax walba ayuu gacanta u geliyey kii wiilka rumaystaa wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah kii aan wiilka rumaysanse nolosha ma arki doono laakiin carradii ilaah ayaa ku taal isaga